halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo hirarka efhamyada magaalooyinka qaar iyo boggeenna v o a somaali dot com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa galabnimo arbaco ah labaatanka bisha may sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
sanduuqa la soo dhigaa sanduuqa aa ku nafiiso annaga maanta horsaha waxaan ku salayna deegaan waxaana ku xiga sanduuq waa dhammaatay anaa qabsaday muxuu ahay nidaamka loo raacayo federaalka loo dhisaya ayay wax ka qaldan yihiin qaabka hadda maanta federaalkii uu ku bilaabmo qaabkii dastuurka uu ku qoraayo uusa heenin kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka warramaya mooshin ka dhana maamulka jubba oo ay wadaan qaar ka mida xubnaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubba oo isna ka jawaabaya arrintaasi waraysiyo kala duwan ayaannu idinkugu haynaa degma haddii la weeraro halkay deex ka oloraysay dabka oo isdhaafiyo rasaas danab la moodaayo ragga oo wuxuu daafaco iyo dilib ku rooraya inay dumarku kula ciidanshaan uma dadaalaane duunyada colkii qaaday bay daba cayaaraan niman baa la da'ah beentu waa dogobanaadhir waa qayb kale oo ka mida barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida maamulka somalilan iyo xisbiyada mucaaradka oo wadahadalla yeeshay xubintii dooda gaaban qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan shirarka dib u heshiisiinta iyo maamul u samaynta gobolka hiiraan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dalalka indonesiya iyo maleeshiya ayaa ku heshiiyey inay magangelyo kumeel gaadh ah siiyaan kumanaan qof oo muhaajiriin ah oo badda dul heehaabaya arrintan ayaa lagaga dhawaaqay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka maleeshiya indonesiya iyo tailan kuwaas oo si cagajiid ah u aqbalay inay caawiyaan muhaajiriintan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maleeshiya ayaa sheegay in heshiiskan cusub ee ay gaadheen uu yahay in maleeshiya iyo indonesiya ay sii wadayaan inay gargaar bini'aadannimo u fidiyaan ilaa toddoba kun oo muhaajiriin ah oo badda ku sugan wasiirka arrimaha dibadda maleeshiya ayaa sidoo kale sheegay in ay ku heshiiyeen in ay gabaad kumeelgaadh ah siiyaan muhaajiriintan taas oo dalalka caalamkuna ay dibudejin u samayn doonaan
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa mar kale xaqiijiyey taageerada dowladdiisa ay u hayso ra-iisul wasaaraha ciraaq iyo qorshaha ku aadan howlgalka milatari ee la doonaya in xukuumadda ciraaq ay dib ugu soo ceshato gacan ku-haynta magaalada ramaadi oo ay dhowaan qabsadeen maleeshiyada ururka daacish hadalka obama ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo ciidamada ciraaq iyo maleeshiyada shiicada ay isku urursanayaan bannaanka magaalada xarunta oo ah gobolka cambar ee galbeedka ciraaq ciidamada ciraaq iyo maleeshiyada shiicada oo wada jira ayaa horay ugu guulaystay inay dib u qabsadaan magaalada tigriid laakiinse afhayeen u hadlay pentagonka waa wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka oo la yidhaahdo colonel steve warren ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in dib u qabsashada ramaadi ay caqabado badan oo hor yaalaan maadaama ayuu yidhi ciidamada ciraaq ee magaaladaasi laga qabsadayna ay ka soo carareen qalabkii milatari ee kala duwanaa ee maraykanku uu horay u siiyey maleeshiyada isis ayaa waxa ay qabsadeen magaalada ramaadi axaddii lasoo dhaafay kadib markii dhowr maalmood oo dagaala halkaasi uu ka socday sidoo kalena ay ku dhinteen dad ka badan shan boqol oo qof wixii markaasi ka dambeeyey ayaa ciidamada dowladda waxay dib uga gurteen magaalada halkaasi ku taalla ee bariga oo ay ku biireen maleeshiyada shiicada ee kasoo horjeeda ee jawaabta u ah dagaalka oo uu ra-iisul wasaare haydar al cabaadi u jeediyey hadalka kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay ku guulaysatay inay aad u khafiifiyeen ama wax fudud ka dhigeen hubka nukliyeerka dalkaasi taas oo haddii la xaqiijiyo noqonaysa tallaabo weyn oo horumara oo ay gaadheen waxayna u sahli doontaa inay madaxyada hubka nukliyeerka ku xidhaan gantaallada guddida difaaca qaranka ee dalka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi wakhti dheer ku howlanayd khafiifinta iyo horumarinta hubka nukliyeerka ee dalkaasi war-saxaafadeed ay guddidaasi soo saareen oo lagu baahiyey wakaaladda wararka ee kuuriya ayaa lagu sheegay in hanaanka gantaallada ee ridada gaaban ridada dhexe iyo ridada dheeriba ay xilligan gaadheen meelaha ugu sarreeya ee ugu saxsan taasina maaha markii ugu horreysay ee ay kuuriyada waqooyi sheegato inay khafiifiyeen xajmiga hubka nukliyeerka iiraan nukliyeerka kuuriyada waqooyi aan idhaahdee laakiin pyongyang ayaa sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka sheegatay in ay xoogaa khafiifiyeen aaladda hubka nukliyeerka xilligaas oo ay sameeyeen tijaabo hubka nukliyeerka ah
madaxweynaha dalka burundi pierre nkurunziza ayaa saxiixa sharci dib loogu dhigayo doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa hoose ee dalkaasi tan iyo inta laga gaarayo bisha juun labadeeda kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo iyo iskuday afgembi oo la doonayay in isaga xukunka looga tuuro madaxa doorashooyinka dalkaasi ayaa wuxuu u xaqiijiyey v o eda qaybteeda afka faransiiska afhayeen u hadlay madaxweynaha ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo arbacaa sidoo kale in go-aanka madaxweynaha uu sameeyey kadib markii la tashi uu la yeeshay guddiga doorashooyinka oo cabasho ay kasoo jeediyeen beesha caalamka iyo mucaaradka wadankaasi labada bisha juun ee soo socota ayaa la filaya oo hal asbuucay nooga aadan tahay in dib loo qabto doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi afhayeenku waxa uu sheegay inaysan jirin wax go-aana oo la sameeyey haddii dib loo dhigayo doorashadii kale ee madaxtinimo ee dalkaasi labaatan iyo lixda juun iyadana la qaban doono kumanaan reer burundi ah ayaa dibadbax waxa ay ka dhigeen magaalada caasimada ee bujumbura iyaga oo dalbanaya in madaxweynaha uu ka dego xilka sababa la xiriira go-aankiisa uu ku doonayay inuu mar saddexaad xilka madaxtinimo ee dalkaasi uu ku qabto booliiska ayaa talaadadii shalay ahayd waxa ay ku tuureen sunta dadka ka ilmaysisa dad dibadbaxayay wadooyinka iyagoo markaasi sheegay in madaxweynaha uu ka noqdo rabitaankiisa haddii kalena ay taagnaan doonaan wadooyinka tan iyo inta go-aankaasi uu dib uga noqonayo
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington magaalada baydhabo ayaa waxaa ka dhacay maanta banaanbax looga soo horjeedo qaabka loo maray soo xulista baarlamaanka jubba iyo guud ahaan maamulkaasba warbixin ku saabsan banaanbaxaas waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
kumanaan dadweyne ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada baydhabo kuwaasi oo ka qayb qaadanaya dibadbax lagu taageerayay mooshinka ka dhanka ah maamulka jubba oo xildhibaanada baarlamaanka federaalk ay ka wadaan magaalada muqdisho loogana soo horjeeday dhismaha xildhibaanada jubba waxaa la xiray inta uu socday mudaharaadka dhammaan goobaha ganacsiga kuwa waxbarashada iyadoona la hakiyey socodka gaadiidka soo gelaya iyo kuwa ka baxayay magaalada baydhabo dibadbaxayaasha waxay wateen boorar ama islooganna ay ku qornaayeen halkudhigyo ka turjimayay ujeeddada isku soo baxooda mas-uuliyiinta degmada baydhabo kuwa gobolka baay iyo maamulka koonfur galbeed ayaa qayb ka ahaa dibadbaxa waxayna ugu dambayntii dadka dibadbaxa samaynayay isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta doctor ayuub halkaasi oo ay khudbado ka jeediyeen mas-uuliyiinta iyo qaybihii kala duwanaa ay soo qabanqaabiyeen mudaharaadka malaaqdeerow yacquub oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa sheegay ujeedada dibadbuuxooda inay tahay taageere inay u muujiyaan mooshinka ay wadaan xildhibaanada wuxuu sidoo kale sheegay inaysan ogoleen sida loo xulay xildhibaanada jubba banaanbaxan bilaaran haniiska behen markan ka horreyd mayba taageeraan haddii unaana odayaalka dhaqanka mooshinka ku socda golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliyeed mooshinkaas oo la'aan ku horjeeda waxyaalaha la ka suubiyey jubbaland oo ah sidbursi oo ah soomaali shaljey oo ah walinqaadada korna oyoo aragan maadaama shacabku iyo wakiilku ayiin mooshinkaas socda taageersanna banaanbaxan kuma dayi waxyaalaha laga taageeraha kuma dayi maya ku hor jeedne waxyaalaha laga dhisi dowlad goboleedka leeraw jubbaland qaabka leendhisi yaha ku hodgeenna odayaalka dhaqanka maamulkooda shacabkooda qaabkiyo aan dhisaan ah ku horjeenna suuragal naqdaase ceel waaqa walmakalihiidiin suuragal naqdaase baardheer walmakalihiidiin suuragal naqdaase luug walmakalihiidiin suuragal naqdaase ba'aal walmakalihiidiin suuragal naqdaase gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay marwe muraayo ibraahim ayaa iyaduna waxay sheegtay waxa ay u doodayaan inay tahay xuquuqdooda in la siiyo dhuldood mafadaanu mahooganu mayrhaalakana lankastalanki mayrhay beerto kalin walsiinu ini mayr beertananka mooqantana nakugaalayan diyaarangana wasiir ku-xigeenka dib u dejinta iyo jaaliyadaha faadumo xasan abuukar oo iyaduna mudaharaadka ka hadlaysay waxay sheegtay inay muhiim tahay cadaalad iyo sinnaan in lagu saleeyo habka dhismaha xildhibaanada jubba
soomaali inay hesho cadaalad iyo sinaan haddaan cadaalad iyo sinaan la helin wax soconayo male soomaaliya nabad kama dhalanayso waxaa dhacday gobolladan dadka deggan waxaa loo kala qaybiyey saddex laba state koonfur galbeed iyo jubba koonfur galbeed iyo jubba loo kala qaybiyey waan oggolaanay waan tanasulnay waxaan u tanasulnay waxay ahayd in dhiig damba daadanin waxaan u tanasulnay waxay ahayd in ummadda nabad ku noolaato waxaan u tanasulnay waxay ahayd in soomaali nabad ka dhacdo haddii maxay ahayto gobolka dowlad goboleedka jubba ay xaqiirtay xuquuqdii dadka dhulka lahay nabad ma imaanaysaa su-aashaas idinkaa idin weydiinaa nabad ma imaanaysaa soomaali nabad kama dhalanayso inta xuquuqda dadka iskale la inkiraayo ugu dambayntii wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed xasan cabdi ayaa sheegay soomaaliya muddo ka badan labaatan sano inuu ka jiray dagaallo sokeeyo taasoo sabab u ahayd sadbursi wuxuu sidoo kale muujiyey wasiirka warfaafinta sadbursiga qaarkiis inuu sababi karo dagaallo sokeeye
soomaali inay hesho cadaalad iyo sinaan haddaan cadaalad iyo sinaan la helin wax soconayo male soomaaliya nabad kama dhalanayso waxaa dhacday gobolladan dadka deggan waxaa loo kala qaybiyey saddex laba state koonfur galbeed iyo jubba koonfur galbeed iyo jubba loo kala qaybiyey waan oggolaanay waan tanasulnay waxaan u tanasulnay waxay ahayd in dhiig damba daadanin waxaan u tanasulnay waxay ahayd in ummadda nabad ku noolaato waxaan u tanasulnay waxay ahayd in soomaali nabad ka dhacdo haddii maxay ahayto gobolka dowlad goboleedka jubba ay xaqiirtay xuquuqdii dadka dhulka lahay nabad ma imaanaysaa su-aashaas idinkaa idin weydiinaa nabad ma imaanaysaa soomaali nabad kama dhalanayso inta xuquuqda dadka iskale la inkiraayo tan iyo markii la dhisay baarlamaanka jubba dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed iyo mas-uuliyiintoodu waxay muujiyeen inaysan ku qanacsaneen habka loo dhisay baarlamaanka jubba inkastoo maamulka jubba ay aaminsan yihiin hab cadaalad inay u soo xuleen xildhibaanada baarlamaanka jubba mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba haddaba qaar ka mid a xubnaha xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa keenay mooshin ka dhana baarlamaanka jubba ee dhowaan la dhisay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid a xubnaha keenay codkan mooshinka ah baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in dooda baarlamaanka ay u gudbiyeen maanta ayna sii socon doonto khadka teleefoonka ee waxa aan kula xiriiray magaalada muqdisho isagoo ku sugan halkaasi ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey tirada xubnaha mooshinkan keentay marka hore waan ku salaamayaa marka xiga arrinkaasi waxaan u aragnaa arrin sharci darro ah oo aan dastuurka soomaaliya hadda kula joogta aan waafaqsaneen waxaan u aragnaa waa tahay dhegaystayaal iga raalli ahaada codkaasi waa codka guddoomiye ku-xigeenka maamulka jubba ee waa codka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubba cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere hase yeeshee xubnahaasi baarlamaanka iyo codkoodana dib ayaad u maqli doontaan haatana kusoo dhowaada madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland marka hore waan ku salaamayaa marka xiga arrinkaasi waxaan u aragnaa arrin sharci darro ah oo aan dastuurka soomaaliya hadda kula joogta aan waafaqsanayn waxaa u aragnaa arrin dulmiya waxaa u aragnaa arrin danagaara laga leeyahay oo shakhsiyaad danagaara leh ay wataan ayaan annaga u aragnaa beelaha qaarkood sida loo sameeyey maamulka jubba ee qayladhaan ayay ka keeneen een hadday noqoto degmooyinka qaar la qaatay iyo qaar laga tegay iyo hadday noqoto xubnaha baarlamaanka sida loo qaybsadoo loo dhigay marka waxaasi oo dhan xubnaha baarlamaanka ay leeyihiin waa ka kacsannahay ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo waa xumaan naga soo horjeeda dadka runta sheegi maayaan laga soo bilaabo carta dadka waxay caadaysteen ama lagu dhaqaayi waxaa la yidhaahdo afar dhibic shan four point five maanta baarlamaanka jubbaland kuma imaanin four point five four point five nin qof degan iyo qof aan deganeynba qaabkaas baa loo qaybinaya baarlamaankan wuxuu ku yimid qaab deegaan dadka wada degan ceelkaaga beertaada soodintaada dadka aada degan tahay dadka aad markaas ku dhacdaan aada magta ama dhibka kala qaadataan qaabkaasuu ku yimid dadka hadda qaylinaya waxay wax ku rabaan waa afar dhibic shan tii loo bartay kaasi waxaa rabaa dad aan deganayn deegaanada jubbooyinka inay xuquuq aysan lahayn inay helaan Waa- arrinkaasi waa dhammaatay deegaanka dadka wada degan ayaa xildhibaano ka noqonaya deegaanay degan yihiin Waayo.
dadka aan gaarsiisneen xuquuqdooda inay xildhibaan noqdaanna maamulada kale ay ka qaybgelayaan tan gobolka tan degmada tan tuulada waxaa la rabaa xildhibaan deegaan inaad ka noqoto meesha aad degan tahay ee maaha four point five waayahay dadka waxay badi hadal hayaan degmada salag leh oo ka mida gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa la leeyahay iyadoon ka mid ahayn degmooyinkii horey loo ogaa wixii ka horreeyay burburkii ayaa degmo laga dhigay degmooyin kale oo sida degmada buurdhuub oo kale gobolka gada ay ka mid tahay een, ayaa qaarkood ayagana laga tegay ayaa la leeyahay oo degmo ahaan loo aqoonsan waayey marka buuqa ugu badan arrintaas ayuu ka taagan yahay xagga deg- deegaanka xataa markii la eego kasakoo xagga beelaha siday wax u kala heleen marka taasina ma waxaad leedahay waxba kama jiraan arrintaas iyada hadda xaqiiqda kaaga sheego degmada saragle waxay ka mid ahayd shan iyo tobankii degmo ee ilaa dib weysiisiintii karen ee nairobi cabdisababa kismaayo soo socotay dastuurka jubbaland ee wax lagu dhisay degmooyin ku qoran ay ka mid tahay maan mid hadda ani ku daraayo iyo mid hadda ka reebayo maaha laakiin sideedaba dadka cabanhayo maahan dadka reer jubbaland boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka reer jubbaland cabasho kasta ay qabaan iyo wax kasta ay tabanayaan waxaa diyaar u nahay inaan saacad walba wakti walba inaan la xaajoodno isqancinno wala hadalno dhexdhexaadin galno heshiino waa hadday yihiin dadka reer jubbaland haddaad adiga badan tahay waa dhici kartaa sanduuqaa lasoo dhigaa sanduuqa aa ku nafiiso annaga maanta qorshaha waxaan ku salayna deegaan waxaana ku heliga sanduuq waa dhammaatay anaa qabsaday anaa qabsan doono Waay.
anaa laga qabsaday qoriga waxaan ku rabaa arrintaas waa dhammaatay shacabka jubbaland wuxuu ku midaysan yahay wada noolaasho dib u heshiisiin iyo inay danahooda ka shaqeeyaan Waay.
intaasaa annagu naga go-an waa tahay een ugu dambeyntii hadda een cabashaa idinka timid maamulka sida loo sameeyey baarlamaanka sida loo sameeyey ee waxay gaartay baarlamaankii soomaaliya maxaa taasi ku boga een, aad- aad dadka kaga shaafinaysaan i- idinka cabanaya waxaan kaga saafinaynaa waxaan kaga saafinaynaa qof kasta cid kasta oo reer jubbaland ah waxaan diyaar u nahay inaan wada hadalno wixii xuquuq ah ee tabanayaan ama tirsanayaan ama ay leeyihin waa naga maqan tahay waa iska qancinaynaa diyaar baan u nahay habeen iyo maalin baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ugu baaqayaa yuusan qalalaasay iska horkeen
waa tahay kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubba cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo iigu waramayay dhegeystayaal cododkaasi isdhaafay ayaan idinka raaligelinaynaa ismaaciil
waynu usoo noqon doonaa dabcan een, qodobka ku xiga oo wararka iyo warbixinaha kale qaybta dambe ayaynu ka maqashiin doonaa xildhibaanka ee da- ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatana somalilan iyada oo ay dhowaan somalilan ka taagnaayeen khilaafyo siyaasadeed oo la xidhiidha muddo kordhin ay golaha guurtidu u sameeyeen xukuumadda iyo golayaasha baarlamaanka ayaa waxaa maanta magaalada hargeysa ka bilaabmay wadahadallo khilaafkaasi siyaasadeed la xidhiidha oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta saddexda xisbi siyaasadeed iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan kaas oo lagaga arrinsanayay soo afjaridda khilaafkaas labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda ayaa kala aaminsan mowqifyo kala fog oo la xidhiidha muddo kordhinta haddaba inkastoo ay wadahadalladan oo ay albaabada u xidhnaayeen haddana waxaa markii dambe warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda oo ka warbixiyey waxaa lagaga wada hadlay waxaana warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa wariyaheenna barkhad maxamuud kaariye wadahadalladan oo ay ka qayb galeen shan iyo toban xubnood oo ka kala socday xisbiyada siyaasadda iyo xukuumadda ayaa waxaa kala hogaaminayay saddexda guddoomiye ee saddexda xisbi siyaasi madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo guddoominiyey wadahadalladan islamarkaana furutaankii wadahadallada ka hadlay ayaa sheegay inay salka ku hayaan sidii xal loogu gaadhi lahaa khilaafaadyadii ka dhashay muddo kordhintii ay sameeyeen golaha guurtidu waxaanu sheegay inay filayaan inay kasoo baxaan go-aano farxad geliyo ummaddu mudane saylici waxa uu sheegay in dhinacyada ka qaybgelaya ay diyaar u yihiin inay danta guud ka hormariyaan dana kasta mar madaxweyne ku-xigeenka la weydiiyey muddada ay wadahadalladani socon karaan waxa uu ku jawaabay kulley shirku waa iska bilow maanta sidaa taqaanaa kulley wadahadal maalin wax kuma dhammaadaan wakhti kuma odhan karo intaas muddo ayuu socon karaa sababtoo haddee waxaa meesha wada fadhiya waa raggii qaranka maarata dhexdiisii weeyaan shirkan oo muddo saacadaa socday ayaa markii uu dhammaaday ee saddexda xisbi siyaasiye kulmiya wadan iyo ciid ay warbaahinta u sheegeen wixii laga wada hadlay gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye muuse biixi cabdi ayaa sheegay in kulanka maanta uu bilowday ay iskula qaateen qodobo gundhig u noqonaya muddada ay socdaan wadahadaladani waxaanu sida helay qodobadii muhiimka ahaa qaabka shirkuu soconayo ajendaha iyasaanu wadin waxaanu ku heshiinay inuu shirka ajendadiisu noqdo in arrintaa qoloba meel iska taagtay ee dowlacad doorashooyinka aanu helno xal siyaasiya oo saddex xisbiba ku qancaan oy ku heshiiyaan oo aanu gudahayga ka dhammaysanno waxaanu isla qaadanay in marritoo khamiisa iyo jimcaha qolo walba isku noqoto sabtida aynu furanno doodii ahayd arrintaas aynuga baxnaa oo ajendadihii si toosa loo galo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbiyada siyaasaddu ay arrinta muddo kordhinta ka qabeen aragtiyo kala duwan oo kala durugsan balse lagu heshiiyey in xal siyaasiya la doono oo xisbi waliba uu talo kula noqdo xubnihiisa geesta kale gudoomiyaha xisbiga cud faysal cali waraabe ayaa isaguna sheegay in khilaafka ka dhashay muddo kordhintu ay gaadhay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa arrintan maanta aan u fadhiisanay waxay ahayd waa arrin adag weeye waa arrintaa markii u horreysay inta aynu jirnay marna arrinteenu may gaadhin security consulka weliba waxaa ku faanay maqaasa ninkii nikolake oo yidhi waxaan ku booriyey inay dialog furaan waxaan sheegayaa isagu naguma boorin annaga keenay arrintan inaan dhalag furno inuu ku faano maaha waa waxaynu leenahay kale waxay ogtihiin dee horta andadan u cidnahay labadan xusbi labada waa loo kordhiyey oo laba nin oo loo kordhiyey waanu la fadhinay oo dee daafacaya mowqifkoodii xusbiga qori in loo kordhino waa annaga faysal cali waraabe waxa uu sheegay in wadahadalladan aanay ku salaysnaan doonin sharciyadda balse ay tahay waan waan iyo xal raadin barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda haatanna aynu dib ugu noqonno arrinta la xiriirta baarlamaanka maamulka jubba qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta keenay mooshin ka dhana maamulka waa baarlamaanka maamulka jubba ee dhowaantan la dhisay xildhibaan daahir amin jeesow oo ka mid a xubnaha keenay codka mooshinka ee diidan baarlamankan jubba iyo sida loo dhisay ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho isna kula xiriira ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey tirada keentay mooshinkan ka dhanka ah baarlamaanka jubba
saarooy waxaa mooshinka loo keenay ma ahayn wax la yidhaahdo in dad la khalkhalgeliyo in maamul jira dhibaato loo geysto ma ahayn waxa weeye mabaadiida federaalka qodobka kontonaad muxuu ahay nidaamka loo raacay federaalka loo dhisaya ayay wax ka khaldan yihiin waxaadna la socotaa weliba in qaabka hadda maanta federaalkii uu ku bilaabmay qaabkii dastuurka uu ku qoraayo uusan waxaan rabnaa in jidkii saxda ah wax lagu dhiso ma doonayno jid khaldan oo berito dhibaato u keeni kara dadkeena shacabkeena dhibaato u keeni kara inay wax ku dhismaan ayaan diidaynaa tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado waxaa la yidhi gobollada dalka iyo degmooyinkooda waa kuwii sagaashan iyo kowdii qodobka afartan iyo sagaalaad tasuurka ayaa tilmaamaya degmo la yidhaahda salagle ayaa lagu soo daray degmo salaglida markii lagu soo daray dhammaan siddeetan degmo oo hadda ka hor sheekh shariif uu saxeexay iyo gobol la yidhaahdo shabeellada sare oo baddan ahay oo muxuu ahay dastuurkan uu diidanay dadkoodii hal maray soo kaceen xaggaba haddii saas la yeeli waan yeelaynaa idheen wixiyaa wax faraha ka baxaaya anugu aragna waxa weeye in hadda waa jeclaan laheen in waxaas oo dhan la wada fasaxo oo siddeetankii degmo oo sheekh shariif iyo gobolladii aas magacaabay la wada fasaxo waa jeclaan laheen laakiin in degmana la qaato degmana la diido shacabkeena ayay dhexdiisa eex iyo khiyaano ayay ku noqonaysaa kan kale oo labaad oo mabaadi'daas tilmaamaysa madaxweynaha hadda yubbo ma la dooran waa tii aad maqlayseen oo madaxweynaha soomaaliya kismaayo marka uu tagay ou yidhi laga bilaabo maanta madaxweynaha lagugu yeeri karaa waad duuban tahay saxaafadda way u duuban tahay idinka waad maqisheen waadna ogeedeen tegitaankii madaxweynaha oo safarkan safarkiis ka horreeyahay ayuu yidhi madaxweyne ayaa la ogyeera haddee waa sahlanaan leed haddii madaxweynaha wareegto uu cadaado maamulka lagu dhisaayo uu wareegto noogu magacaabo oo kaligiraani shabeellada dhex madaxweyne madaxweyne ma magacaabo degmooyinkii dalka ka jiray waa kuwii sagaashan iyo kowdii waa tahay xildhibaan daahir amiin jeuraahdo haddii aad bal horey u diidaneedeen madaxweynaha soomaaliya markii uu tegay magaalada kismaayo oo uu yidhi madaxweyne ayaa tahay laga bilaabo xilligan madaxweynaha maamulka jubba maxaad markaasi uga keeni weydeen mooshinka oo aad xilligan hadda kusoo beegmay oo u keenteen shaksiyan shaksiyan aniga xildhibaan jeesow ah madaxweynehoo meesha jooga ayaan ka hadlay saxaafaddaan ka hadlay sax maahaan iri de hadda wax walba maalintooda ay qabsoomaan annaga fadhigaan baarlamaanka waan ugu talagalay dhammaan shuruucdii la qalday inaan ku toosinaan ugu talagalay fadhigan lixaad kalfadhii lixaad ee baarlamaanka wax allaaliyo wixii sharuuc ahaa ee qalloocay rabnaa in lagu toosiyo marka wax ahmadooda lagu toosinayo sharuucda dalka meel allaada meeshii ay ka qalloocdeen ayaan rabnaa inaan ku sacdo fadhigii ugu horreeyey ilaa kii shanaadne sharuucda dalka ka burburay ayaan aan u samaynayay hadda waxaan rabnaa wixii dhiman hiigsiga sigis tigisinka iyo iyo mxuaha iyo shuruucda la rabay inaan soo saarno wixii la qaldin aantoos waad maqlayseen ra-isul wasaarihii maalin shalay marka uu hadlayay wuxuu yii waa iska beriyeen waxaas waxay ka horreeyaayeen wax saxan ma aheen ou yiri ra-isul wasaarihii dalkaa dhawooy wax saxan ma ummadii soomaaliyeedna cadaalad muu ah ra-isul wasaarihii dalkaa dhawooy nicholas kay iyo mxuaha dowladihii mxuaha ambassadorkii u n-ka waa maqlayseen shalay inuu yiri meesha buuq baa ka jira marka buuqaas anaga si dhabow noo taabanaya si dhabow noo taabanaya shacabka ina waay waxa buuqaya waxaasoo dhamaan ilaalinaya waxa aan rabnaa waxaa weeye dastuurkaayna korkiisa ku samaysnay oo aan faragelin shisheeye ku samaysnay inay noo noqdaan waxa aan rabno waayahay waa gartay kaba soo qaad xilligan ee kooramkii muuse dhameen aad ku keenteen mooshinkan marka haddii taasi ay idiin hirgeli weyday cabashadiinan iyo maxaa laga soo qaadayaa ayay idinla tahay ee hadalkan aad geyseen baarlamaanka saare aan ku saxo horta marka hore annaga macadano oyno waa wax sharciya ah oo aan maro oyno sharcigana cabasho ma aha annaga waxa weeyaan mooshinka waa keenay doodiisii saddex maalmood ay doodiisa socotay maanta ayaa lasoo afjaray maantana markii wakti dambe la gaaray saxaafadda iyo goobjoog ay bakeeyeed ayaa waxaa la tiriyey dadkii meesha fadhiyey markii in cod la gelin rab boqol iyo shan xildhibaanaa fadhisay oo kusoo hertay waxaa la rabaana boqol iyo soddon iyo sagaal xildhibaanay fadhisay waay insha allah guddoomiyaha baarlamaankana wuu noo sheegay xiddigaa codka ugu horreeya markii kooranka fadhiga baadaraniriga baarlamaanka markuu uu si yimaada ayaa la gelin doonaa codkaas asmaa degmooyin cusub oo aan la aqoonsanayn ayaa baarlamaanka qabiil sheerin loo siiyey
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iugu warramayey kadib markii xubnaha baarlamaanka qaarkood maanta ay fadhiga baarlamaanka geeyeen mooshin ka dhana maamulka jubba halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka dalalka indonesiya iyo maleeshiya ayaa ku heshiiyey in ay magangelyo kumeel gaadh ah siiyaan kumanaan qof oo muhaajiriin ah oo badda dul heehaabaya arrintan ayaa lagaga dhawaaqay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka maleeshiya indonesiya iyo tailand kuwaas oo si cagajiid ah u aqbalay inay caawiyaan muhaajiriintan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maleeshiya ayaa sheegay in heshiiskan cusub ee ay gaadheen uu yahay in maleeshiya iyo indonesiya ay sii wadayaan in ay gargaar bini'aadanimo u fidiyaan ilaa toddoba kun oo muhaajiriin ah oo badda ku sugan madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa mar kale xaqiijiyay taageerada dowladdiisa ay u hayso ra-iisul wasaaraha ciraaq iyo qorshaha ku aadan howlgalka milatari ee la doonayo in xukuumadda ciraaq ay dib ugu ceshato gacan ku haynta magaalada ramaadi oo ay dhowaan qabsadeen maleeshiyada ururka daacish hadalkan obama ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo ciidamada ciraaq iyo maleeshiyada shiicada ay isku urursanayaan bannaanka magaalada xarunta u ah gobolka ambaar ee galbeedka ah dalka ciraaq ciidamada ciraaq iyo maleeshiyada shiicada oo wadajira ayaa horey ugu guulaystay inay dib u qabsadaan magaalada tigriid afhayeen u hadlay aqalka caad aqalka waa gaashaandhigga dalkani maraykanka ayaa isna waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd inay dib u qabsadeen ramaadi ay tahay caqabado badan mid ay horyaallaan maadaama ayuu yiri ciidamada ciraaq ee magaalada laga qabsaday ay kasoo carareen qalabkii milatari ee dhowaan dowladda maraykanka ugu deeqday maleeshiyada isis ayaa waxa ay qabsadeen magaalada ramaadi axadii lasoo dhaafay kadib markii dhowr maalmood oo dagaala halkaasi uu ka socday kaasoo ay ku dhinteen in ka badan shan boqol oo qof
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan bartamaha soomaaliya gaar ahaan magaalada beledweyne waxaa ka socda shir dib u heshiisiineed oo sidoo kalena loogu gogol xaadhayo dhismaha maamul ay yeeshaan gobolkaas shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya ergooyin ka kala socda beelaha gobolkan degan wariyaha v o a beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa noo haya qaybta saddexaad ee barnaamijyo taxanaa oo ku saabsan shirka ka socda magaalada beledweyne
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddexaad ee taxane aan uga hadlayno shirar dib u heshiisiin iyo shir maamul loogu dhisayo gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya qaybtan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa shirka dib u heshiisiinta iyo ayakatalinta hiiraan ee beledweyne ka soconaya waxaa wejigii labaad ee shirka isku arkay ilaa sagaal beelood oo ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan laba beeloodna shirka kama qaybgelin sababo jira awgeed shirguddoonka nabadoon axmed cabdulle jimcaale ayaa v o a uga waramay halka ay howluhu u marayaan
shirkuna wuxuu haddana u gudbay marxaladiisii labaad oo ahayday midda ugu adag oo ahayd dhibaatada ka jirta meel ka mida gobolka hiiraan oo u dhexaysay laba beelood ay beel ka mida oo ah beelweynta gogosha dhigtay oo aqlibiyadda hiiraan ah inay u soo gudbisay beelihii kale ee gobolka hiiraan kula dhaqnaa inay ku baaqday nabad inay u soo gudbisay in la dhex galo walaalahoodii ayaga la dhexdhexaadiyo si cadaalada loo looga garnaqo beesha kalena lagu soo qanciyo in ay ka soo qayb gasho dib u heshiisiintaas gogoshana ay soo gasho wixii ay tabanaysana ay sheegato reer hiiraankii kalena waa soo dhoweeyey waa ka aqbalay waa u mahadnaqay waxaana ay go'aansadeen beelaha reer hiiraan oo beeshaasi labada beelood aysan ku jirin in ay iska bixiyaan guddi ka kooban min saddex xubnood oo caadiliin ah oo yaqaana qadiyadda oo waxgarada oo waaye araga ay la soo baxaan kadibna loo garnaqo oo si ilaah ka cabsi leh oo cadaalada loogu garnaqo saasay go'aansadeen guddigaasina wuxuu ka kooban yahay siddeed beelood oo min saddexa afar iyo labaatan xubnood beelaha shirka hadda ka maqan oo aanan goobjoog ka ahayn intay gaarayaan
beela laba beelood baa ka maqan beelwaa beesha hadda yacni loogu baaqayo oo guddiga loo saaray oo maaragtay dagaalku uu kala dhexeeyo beelaha sagaalka ah oo haddaan shirku halkan uga socdo beel kale ayaa ka maqan beeshaasna waa loogu baaqay haddana waa loogu baaqayaa nabadoon maxamed odowaa guure ayaa sheegay in beledweyne ay fidsan tahay gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo ay xurgufi u dhexaysay dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay annagoo ah beesha udeejiin nabadoon maxamed odowaa guure waxaan rabnay inaan ka hadalno aragtidayada gogoshu waa gogol nabadeed waa gogol ay ku heshiiyeen beelaha reer hiiraan intii isaragtay waa gogol haddana ay ka soo baxday baaq in loo jeesay labadii beelood oo iskula dhacday walaalaha deefow iyo kabxanley waxaan hadda intaan la kulannay oan aragnay waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin wax kasta oo loogu taliyo odayaasha dhaqanka gobolka waxay ugu taliyaan haddana waxaan guddigu u diyaargaroobahayaa wejigii labaad oo ay kula kulmi lahaayeen dhiasha dhinaca kale ayagana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala nabaddaa faa'iide leh colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho reer hiiraan waxaa deeqda nabadda nabaddaas inaan ku wada baaqno waa goglihii nabadeedan horey ugu baaqi jirnay rajada shirku waxay ahayn wax abuura markii hore waxna markay abuurka yihiin iyo markay miro dhalaan way kala fiican yihiin abuur warkii hore waxay ahayd wax abuura soo dhalashadaa fiican hadda meel wanaagsan bay maraysaa meel hiridiiladahay maraysaa meel nabadeedii muuqatay maraysaa meel beelaha intii is aragtay nabadu dhex martay maraysaa intii kalena ay warku u wada socdo oo hadda xaaladda nabadeed u wada socoto qolo waa u qabyo qolo waa u dhammaatay qolana waa ku socotaayo haddaa lagu socdaa insha allahu tacaala meel hadda hidideelalo qof walba uu hadda maanta nabadii dhedhemin rabay u muuqata xaaji bedel xaaji maxamed qoofiyow oo ka mid ah nabadoonnada shirka u fadhiya beledweyne ayaa ugu baaqay beelaha ka maqan in gogosha ay soo galaan waxaan ugu baaqaynaa beelaha ka maqan shirka meel kastoy joogaan inay ka soo qayb galaan diyaar baan u nahay wax alla wixii ka maqana gamcan furan aan ku soo dhoweyno shirka rasmigiisa waa kanaa een haddaas ilaahay ku run yahay run iyo ilkaba waa la caddeeyaa geed hoostiisa ama derbi nin ka hadlay warkaasi nooma caddo xaqiiqana maaha waa laga fiican yahay warka rasmigiisa waa kaa ummadda hiiraan ay ku kulansan tahay wixii wax ka maqan oo wax sheeganaya meesha ha yimaado haddaad haysana waa lagaa qaadaa haddii lagaa hayana waa lagaaga dhigaa intaasay ay joogtaan marxaladda maanta runta maahane waa dhirfanahay duurkan jiraa keligii waxna sheega maaha waxna qaadi maaha gurigaagiioo war lagu hayo waa kuu dadnimo xumadaada waay adiga qaybihii ugu dambeeyey wejiga koowaad ee shirka ayaa waxaa laga magacaabay guddi gaaraya ilaa afar iyo labaatan xubnood oo loogu talagalay inay baadigoobaan beelaha wax tabanaya bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yihahdaa cabdi axmed cumar waxaan ka mid ahay odayaasha shirka dawashisiinta gobolka hiiraan degmada beledweyne ka socda ayaan ka mid ahay halkaasi muddo badan ayaan fadhinay wax badan baana maxaan ku irahdaa nabadda la baada doonayay inteedii badneed waa lagu guulaystay inta hartayna waxaan jecel lahay insha allah bidnillahi alkariim dadka uu dhex maray walaalaha gacanka hadalka uu dhex maray guddigii loo saaray ayaan ka mid ahay insha allah bidnillahi alkariimna waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan ku dhaqaaqi doono howlahaas ayaga walaalaha kaleente ee aanan hadda dagaalan ku jirin eena ka maqan goobta ka maqana ayagana inaan baadi doono insha allah ayagana waxaan rajaynaynaa inay maarata inaga aqbalaan howlihii kaleento shirka wixii kaleento oo maxaan ku irahdaa tafatir ah weli waa lasii hayaa marka guddi afar iyo labaatan yacni ilaa ay hadda ka kooban ayaa waxaa loo diray meesha hadda ee dhibka weyn uu ka taagan yahay qoladaas markii ay soo noqdaan oo walaalahaas iyo ayaga isa soo afgartaan ayaa wixii dhammaan la dhammaystiri doonaa insha allah bidnil kariim haddaba shirka nabadeynta beelaha gobolka hiiraan oo beledweyne ka socda ku dhowaad labaatan maalmood dowladdu kaalin noocee ah bay ku leedahay korneyl cilmi faarax webi waxa uu ka mid yahay qurbajoogta reer hiiraan ee dalka u yimid nabadeynta iyo ay ka talinta dadka gobolka hiiraan dabcan dowladda dhexe waa dowladdii soomaaliyeed dalkan dowlad kale ma jirto dowladda federaalk madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha ka yahay cumar cabdirashiidna prime minister ka yahay ayaa dowladda way ka warqabaan shirkan waa la wargeliyey qaarkood xiriirre ayay la soo sameeyeen dadka shirka wado inay shirka taageersan yihiinna way sheegeen laakiin wax intaa dhaafsiisan ma hayno de marka waxaan ugu baaqaynaa de bulshadan waa bulsho soomaaliyeed oo bulshadaad xakunteen waaye waxaa laydinka rabaa waan idinku baaqaynaa inaad dhex timaadaan waxaad qabtaan u sheegataan waxay idiin sheegtaan aad ka qancisaan doorka dowladduna waan ognahayo shirarka socdo dhaqaale ahaan hay-ado caalamiya ayaa maalgeliyo hay-adahaas caalamiga laakiin waa with authorization of the dowladda soomaaliyeed go-aano ama talooyin ay ka helaan marka dowladda baahi weynaan u qabnaa inay timaado iyadana magacay u tahay haddii dowladdu ay inyoraarayso shirka halka ka socdo indhaha ka qarsato waxay sii muujinaysaa dowladdu inaysan dadkaana rabin aayahoodana rabin waxaan kula tali lahay inay yimaadaan dadka soo dhex istaagaan shacbiga waa shacbigoodii waa dadkoodii waa dad dowlad jecel oo aasaas u ahay dowladihii hore dalka ka soo dhashay laakiin haddaan shirka ay dowladdu ay- siday uga maqan tahay hadda ay sii socoto waxay imaanaysaa marka de inaan dalka soomaaliyeed loo sinayn dad gaarana la danaynaa dadka qaarkiina aan la danaynayn taasina waa wax oo aayaha gobolka iyo xiriirka dalka iyo dowladda iyo iyo gobolkaba u daran waxaa intaa ku idil qaybtii saddexaad ee taxanaheena maalinta berrina waxaa dhegaysan doontaan xaaladda bini'aadinimo ee guraceel dagaalladii kadib inta ka horraysana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal goor la joogo iyo kob lagu sugan yahayba raggu dumarka waa yeesaa nin qirta iyo nin qarsadaba ku waliba inuu ka sarreeyo ayaa ku mudan hoos bay u eegaan dalalka dambeeya qaarkood si addoonsi u eg ayay ula dhaqmaan taariikhda inta la xusuusan yahayna weligeed ma dhicin inay la sinmaan in raggu ka yeelay markaas baa iyada oo aan loo haynin daliil cilmi ah oo la cuskan karo garaadkooda la dhaliila soomaaliduse arrintaas keli kuma ahee waa lagu wehliyaa boqol sana wax ka yar muddo haatan laga joogo ayaa qaar ka mid a qaramada yurub kuwa ugu waaweyni waxay markii ugu horraysay u oggolaadeen inay codeeyaan ilaa maantana dumarka galbeedku waxay ka hifanayaan inay ragga ka mushaar yar yihiin xataa haddii ay isku shaqo qabanayaan aqoontooduna ay isku mid tahay guud ahaan iyada oo ay u eg tahay aadanuhu inuu taa ka siman yahay ayay soomaalidu ugu daran tahay iyada mooye ummadaha kale kuma aan maqal inay leeyihiin suugaan jaad walba leh oo haweenka lagu liidaayo si toos ahna dadnimadooda loogu dhaawacayo suugaanteeda ayaa waxaa muus ka ah qaar cudhinteedii hore iyo wadwadkeedii dambeba looga gol lahaa in dumarka lagu madax jabiyo loogana dhaadhiciyo inay yihiin milge iyo meekhaanba duul ragga ka hooseeya suugaanta caynkaasa oo qayb ahaan barnaamijyadii toddobaadadii hore aan ku soo xusay waxay u kala baxdaa wax la sheegi kara iyo qaar aflagaada miirana oo aan la sheegi karin kuwa haddaba afka lasoo marin karo aan ka soo qaato tusaalayaal inoo muujinaya halka hoose ee ruuxa dumarkaa ay soomaalidii hore gaarsiisay waxay odhan jireen waa carruur raad weyn oo ah oraah ay ku bannaysan jireen in haweenka sida dhallaanka loola dhaqmo oo markii ay wax bi'iyaan loo xanjafiyo hadday ka dhiidhiyaanna aan dan laga gelin waxay kaloo ku tilmaameen inay yihiin duul abaalsheegad miirana oo samihii ay geystaanba weligood iyo waaqood aan iloobin mar walbana cidda ay u samafaleen xusuusiya sidaas awgeed baa odayadii hore waxay dhallinyarada kula talin jireen haddii gabadha la soo guursadaa ay reerka cusub soo gasho iyada oo weel qura wadata waa laga jebiyaa ama waa laga kala gooyaa haddii kale weelkaygii mindidaydii gogolkaygii ama dhiishaydii ayuunbay ilaa aakhiro ku hayn doontaa runtii ma jirto dabeecad wanaagsan oo rag oo idili wada leeyahay mana jirto mid xunoo laga wada dhexaysiiyey dabadeedna ay dhaliil ku wada yeelan karaan dumarkuna waa la midoo haweenay waliba dhaqan lagu abuuray iyo tilmaamo u gaara ayay leedahay haddii ay liidato iyo haddii kalena waa wax iyada uun ku eg kuwa kalena aanay la wadaagin sidaas awgeed bay gaf weyn u tahay in la yidhaahdo dumarku sidaa iyo sidaa ayay ka siman yihiin dabadeedna inta maahmaah iyo suugaan loo rogo laga dhigo wax maragma doonto ah oo in la rumaysta mooye aan muran la gelin karin waxaa waxaa haddaba jira dabeecado liita oo soomaalidu ay dumarka wadar ahaan ugu saarisay waxay ku tilmaameen inay yihiin duul wanaaggii loo galaba xumaan kaga abaalguda markaas bay ku maahmaaheen abaal raaga rag baa leh abaal soo degdega xoolahaa leh abaal ba'ayna naagaa leh waxay haddana ku sheegi jireen inay yihiin duul in wanaag lagu dhaqo iyo in xumaan lagu dhaqaa ay isaga mid tahay markaas bay ku maahmaaheen ninkii xariir u gogla xanan bay u goglaan kii xanan u goglana xariir bay u goglaan waxay kaloo ku sheekayn jireen ballan lala dhigtaa in aanu suuragal ka ahayn markiibana axdigii aad isku ogeydeen ay ka baxaan waatay fikraddaasi loon inta maahmaahda u rogeen ay odhan jireen kas naagood oo kadalloob kaaga dambeeyey kaad ku ogeydba maaha mar kale suugaanta maansada qaarkeed waxay ina baraysaa ha u dhasheen ama ha u dhaxeene haddii la diriiro oo reerka ay maantaa joogaan uu colgalo in kolba ciddii ay guushu raacdo ay dumarku dhinaca saaraan kuna jaal noqdaan allaha u naxariistee gabyaagii weynaa ee la odhan jiray samatar baxnaan ayaa beri niman ay xigaal ahaayeen wuxuu ku dhaliilay in wixii la gudboonaa ay ka gaabiyeen cid uu rabay inay ka xafiif qaataanna ay ka cabsadeen gabay uu raggaa u tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa tuduc uu ku duraayo iyaga iyo dumarkana uu ku simaayo wuxuu yidhi degma haddii la weeraro halkay deex ka oloraysay dabka oo isdhaafiyo rasaas danab la moodaayo ragga oo wuxuu daafaco iyo dirar ku rooraya inay dumarku kula ciidanshaan uma dadaalaane duunyada colkii qaaday bay daba cayaaraane niman baa la da'ah beentu waa dogobanaadheeda heble hebel waa gaari hufidda aqalka iyo dhaqaalaha qoyska ku wanaagsan in la yidhaahda mooye marnaba soomaalidii hore haweenayda uma ay ogolaan tilmaan kasta oo kaloo ammaanta bulshada ay ku mudan karto haddii ay leedahayna way kula yaabi jireen isagana allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray xaaji aadan axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray ayaa jeer isaga oo noo sheekaynaya wuxuu yidhi waxaa jira saddex dabeecadood oo ragga ku wanaagsan dumar kasta ku xuno in ay yeeshaan looga fiican yahay oo xaaji waa kuwee ayaanu ku nidhi markaasuu yidhi waa geesinimo waa aftahannimo oo waa deeqsinimo waxa yar kadib xaaji aadan kolkuu arkay in aanaan garan sababaha tilmaamaha wan wanaagsani aanay dumarka ugu fiicnayn dulucda shishe ee oraahduna ay naga daahan tahay ayuu noo laqbeeyey wuxuu yidhi saddexdaa dabeecadood haweenaydii wax ka lihi reerkeeda unbay ku dumisaaye wax kale kuma soo hoyso tusaale ahaan ninkeedu hadduu dhangadeeyo ama dharbaaxayaga ay ka gaadho si ay geesinimo ku tilmaaman tahay way iska dhicisaa oo mararka qaarkood wixii uu ku dhuftay wax ka culus ayay u geysataa daqar bay ka jeexdaa halkaas ayuunbuuna reerkii dhammaa ee dhisnaa ku burbura ruux aftahanimo meel dhigatay haddii ay haweenaydu tahayna hadal kasta oo ninkeedu ku yidhaahdaba mid bay ka celisaa markaas baa la is afdhaafaa markaas bay sii dabeebataa markaas buu wadaadku caroodaa markaas buu saddexdeedii maqashiiyaa markaas buu reerkii sidaa ku ahaada haddii ay deeqsinimo u dhalatayna xoolaha ninkeeda inta ay markaas gacanta ku hayso ayay bixisaa ciddii u timaadaba faraha ayay ka saartaa qof u baahan iyo midaan u baahnaynba waa ku galladaa dhalaarta dambe ayaa la arkaa xeradii iyo xashintii reerka oo maran dabadeedna ninkii tabcay ayaa waa ku beriyaa halkaas bayna isku seegaan isaga iyo afadiisii gacanta furayd kuna kala dhaqaaqaan maxaad haddaba sheekadan ka garatay maxayse dumarka soomaaliyeed kula talinaysaa sowgafkii lagula kacaba ha ka dhiidhiin maaha erayada kuwa ugu xunxun haddii lagu yidhaahdo sow haqoonsan maaha xoolihii ay wax ka dhaqday ee tarmintooda ay kabuhu kaga ilaadeen sow waxba kama bixin kartid dulucdu maaha ugu dambaysta sow intuba dulmi iyo dafiraad qofnimo maaha dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yayduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo
aad u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daajaw nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha tan ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalmo kooban oo ka harsan xilligii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday in la soo gulaanadayo ergooyinka salaadiinta ee ka qaybgelaya shirka ka soconaya gobollada dhexe dalka soomaaliya ayaa fikrado kala duwan laga muujinaya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaana igala qaybgelaya siyaasiga cabdiweli cali dhimbil oo ka soo jeeda gobollada jubbooyinka iyo mahad daahir muuse oo ah ganacsade isaguna ka soo jeeda gobollada dhexe ee dalka soomaaliya waxaan ku bilaabayaa mahad daahir bismillaahi raxmaan raxiim sidii ay dowladdu noo sheegtay shirka gobollada dhexe ka socda ee gobolka galgaduud iyo mudug waxaana loo sheegay in afartan iyo shan casho uu ku soo dhammaan doono shirku umana jeedno warbixintii ugu dambaysay oo wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu noo sheegay shirki fayskii koowaad wejigii koowaad in laga gudbay oo wejigii labaad loo gudbayo xaqiiqada waxaa ka fog marka ilaa iyo hadda waxaan ognahay inaan weli la xarin ergadii odayaasha ergadii inta iska daysad odayaashii isimada ahaa oo cuqaashii iyo garaadadii iyo ugaasyadii iyo islowyadii midna inaan beelaha la wada xarayn ergadiina sii dhiman tahay marka dowladdiina waxaan u aragnaa wixii wax gacan ku ribis ah oo la doonayo in dusha looga keeno ummadda dhimbilow horeyna maamullo la soo dhisayna waad u soo joogtay maxaa kuu baxay waxaa ii baxay ummadda soomaaliyeed maalin walba isjijiid iyo qolo la qanciyo iyo dad meel ka qaylinaya in masiirkooda ay ku dhammaystaan maaha meeshaas dad baa isugu tegey dowladda federaalka ka qayb gashay mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan oo madaxweynuhu ka tirsan yahay baa tegey ilmaha hadduu aabbihii maqli waayo waa habaar in madaxweynihii soomaaliyeedna meesha loo diro maamulladu ay maqli waayaanna waa habaar maalin walba taagan dadkuna ay qayliyaan maalin walbana qof qaylinaya lama qancin karo waxa anigu aan ka hadlayaa yaasin dood iyo qajajac iyo iska dabageys ma aha waxaan ka hadlayaa oo ay xaqiiqadu tahay dadka in inta loo yimaado kor wax looga keeno laba madaxweynuhu ma laba carab buu asagu leeyahay dastuurka waxaa ku qoran buu yidhi qof walba tuulo walba iyo degmo walba iyo gobol walba iyo xaafad walba aayaheeda inay inta ka soo tashato meeshay rabto ku biirto cidday rabtana soo doorato marka dowlad madaxweynihii inuu inta yimaado uu isagu iclaamiyo uu yidhaa baqshadaasay ku jirtaa madaxtooyadii caasimadda gobollada mudug iyo galgaduud degreeto madaxweyney ku magacaaban tahay hadda madaxweynihiina waa u magacaaban yahay sida aan aragno hadda waxaan ognahay oon afka ka qarinaynaa meeshii waxaa lacag baa saa isu dabamaraysa oo ummaddii lala kala xarayn la'yahay oon ugaaski hadda anigu beesha aan ka dhashay ugaas raggii uu qoray bannaankay taagan yihiin gogasha dadka dhigaanana ugaaskii dadkuu qoray bannaanka taagan dad kale oo gacan ku ribis ah yaa la rabaa inna loo xareeyo lamana xarayn karo mana shaqaynayso waa tahay ee dhimbilow waxaad arkaysaa in faragelin lagu hayo dadkii taa miyaanay dhibaato ahayn yaasiino wixii brobaganda ah waa meesheeda wixii brobaganda ee dad samaynaya waa meesheeda mahad waa laga tegi karaa yaasiino adiga waa laga tegi karaa anigoo dhimbil waa laga tegi karaa qabiil haddii laga tago waxay noqonaysaa qabiil dhan oo laga tegey culays bayna yeelanaysaa haddii qabiil laga tago dowladda federaalku inay qabiilkaa qanciso xaq bay u leedahay laakiin haddii shakhsiyaad iyo koox laga tegey oo maalin walba shakhsiyaadkaas iyo kooxdaasi ay qaylo masiirkii ummadeed ay la taagan yihiin oo maamulladu xitaa ay tixgelin la'yihiin dastuurkii federaalka u dhisnaa iyo madaxweynihii soomaaliya waxay noqonaysaa in ummadda soomaaliyeed maalin walba masiirkoodii mudaharaad iyo qaylo iyo nin meel ka qayliya u xidhnaado maya maya maya xagala geel wax gunti la geliye ka weyn baa layidhi waxaa jiray rool maam loo soo maray maaqaan anigu dowladdu dowlad xamar joogtay iyo dowlad markay cadaada tagtana dowlad kala noqonaysa markay dhuusamareeb tagtana dowlad kala noqonaysa markay garowa tagtana dowlad kala noqonaysa ma ogi anigu taa laakiin dowladda hadday hal dowlad tahay rowl maa baa loo soo sameeyey maamul samayntan saxiixayaal baa jiray saddex nin madaxweynaha galmudug madaxweynaha ximin iyo xeeb gudoomiyaha ururka ahlusunna waljamaaca iyo dowladoo meela وحقالجل وحقنتج لجليا كون وحقايلنا يا وحقوريا سيحياشي waa tahay dhunbilow maxaa xalku yahay haddiiba ay muuqato ee wa- horey wana waayo arag waxaad ugu ahayd een, maamullo kale oo sida jubbooyinka horey loo soo dhisay xaggeebay ee, arrintu iska qaban laada waxay iska qaban laadahay halkudheg ingiriisa wuxuu yidhaahdaa yaasiinow majority leaders minority aniga iyo mahad oo maanta doodaasi noo dhaxayso dadka degan gobolada dhexaa naga badan aniga iyo mahad laba shaksi baan nahay haddaanu maanta doodno oo dadkaa mahad ugu hor istaago in afartan iyo shantaa casho ee loo qabtay wax loogu samayn waayo oo laga yaabo xitaa mahad in ay culays keento in beelo intuu kiciyo shirkaasi ugu habsaamo waxay noqonaysaa culays ku yimi dadka gobolada dhexe inaan waxba loo samayn in laga gudbo marka oo laysu tanaasulo oo mahad uu tanaasulo anigu aan u tanaasulo oo dad gobolada dhexe ka tirsan oo xitaa mahad taageersan oo qaylinaya ay tanaasulaan dad federaalkoo laga yaabo aragti khaldan inay qabaan iyaguna ay tanaasulaan haddaan laysu tanaasulin yaasiino wax soconaya ma jiraan mahad muxuu yahay xalku haddiiba aad diidan tahay dowladdii iyo nidaamkii ay waday iyo federaalka systemkii lagu waday adigu maxaad xal haysaa yaasin horta aniga limbil saaxiibka limbil inuu yidhaahdo ma- maamul diid inuu iga dhigo ama dowlad diid iga dhigo ma ma- ma- ma doonayo anigu waxaan ka hadlayaa masiirka ummadda war ummadda ha loo gacan banneeyo ummaddu maamulka ayadu ha ka yimaado rabitaanku ayada ummaddu ha ka yimaado ee ma ahe dadkan inta m- dad waxaan afka ka qarinaynaa dad inta madax qarankii soomaaliyeed ku faylgaroobay oo iyagu afkooda sheegay oo yidhi waana isaasile xilna ma qaban karo yaa lacag la wareegaya oo musuq maasuq la wareegaya oo corruption la wareegaya marka waxaan doonaynaa inaan runta u caddayno beelaha qayliyayaa mahad keliya maaha anigu maanta xildoon maaha soomaali weyn inta soomaali af soomaali ku hadasho ay maqlaysa ay dhegaysato xildoon maahe oo waxaan ka doonaya male in gobollada dhexaa dhismaan baan rabaa qaran soomaaliyeedoo midaysan in looga gudbaan rabaa laakiin ummaddii qabiilaadkii oo dhan baa qaylinaya wax la qarin kara maaha mana qarsoomaysa marka waxaan ku leenahay saxiixayaashii baa bannaanka ka taagan shirka oo shalay ka baxay Een, yaasiinow horta een, waa noo nasiib daro aniga iyo mahadoo maanta dal ka maqan oo qurbo jooga inaanu gobolada dhexe doodayada aanu fikradayada ka dhiibanno waxay maanta nasiib noo ahan lahayd mahad iyo aniga oo gobolada dhexe jooga oo witness u ah waxa meesha ka dhacaya waxaa laga yaabaa fikirka mahad uu maanta qabo inuusan qabeen ninka maanta meesha jooga ee shalayna iscasilay maantana wax doonayaa waa nin meesha ku sugan dadkuna ay wax la og yihiin waxna raba in ummadda mahadow loo sameeyo haddii disaaster biyo la'aan oo masiibo ah ay dhacaan looxa madaxa la saaran jiray roobdoon ciyaalku way ducayn jireen masiibaa ummaddii soomaaliyeed ku dhacday haddaan loo ducayn dadkan oo la odhan waxa ay samaysteen baanu taageersanahay qaabka maanta wax u socdaan waxay noqonaysaa in labaatan sano dambe soomaaliya ay ku jirto xaaladda ishaasiga iyo doodda iyo iyo iyo isqabsiga nin maalin meel uu ka qaydiyo mahadow marka waxaan ku odhan lahaa maadaama meeshii aynan joogin oo dad dooddaa ka qayb galay aynu nahay maanta xaq waxaynu u leenahay inaynu u ducayno dadkoo idhaahno waxaa loo samaynayo ilaahay ha idin tuso waxa ay ku toosan tahay ee ay wax idinkugu noqon lahayd kuwaasi waxay ahaayeen cabdiweli cali dhimbil oo siyaasi ka soo jeeda gobolada jubbooyinka iyo mahad daahir muuse oo ah ganacsade ka soo jeeda gobolada dhexe doodii gaabnayd maanta intaa haynoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinayay guud ahaana barnaamijkii galabnimo ayay gabagabo u tahay ismaaciil xuseen farjir iyo anigu sahre cabdiaxmed aan waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.